magaalada dobley waxay markhaati u tahay isbeddel muuqda oo ay hormuud ka yihiin haweenka deegaanka suuqyada magaalada waxay soo taraya haweenka ganacsanaya hababka online-ka iyo badeecadaha kala duwan kuwaas oo sheegaya in ganacsigooda ay u arkaan waddada lagu gaari karo nolol ka wanaagsan tii hore qaar ka mid a haweenka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay u barareen ganacsigooda si uga baxaan saboolnimada ugana jawaabaan baahida reerka una helaan madax bannaani dhaqaale waxaa sidoo kale ay saameyn togan ku yeeshay tababaro ay helayaan taageero ka timid hay-ado iyo bulshada dhexdeeda oo haweenka bilaabay in ay qiimeeyaan dhanka noloshooda anigoo aamina cabdulaahi maxamed sababaha keenaya inay haweenku usoo bataan ganacsiga weliba iyagoo si casri u ganacsanaya inay dumarkii ay go-aansadeen ama ay rabaan inay reerahooda garab qabtaan ilmahooda ku korsadaan reerahooda ku dhistaan faantay marka waxaas dhigi karnaa dano badan baa u geysay dumarka inay ganacsadaan iyo inay ayaga nafsadooda horumariyaan ay dad wax qabsanaya noqdaan sababo badan oo isku jirjira ayaa sababay in ay haweenka ganacsiga usoo bataan haddana magaaladeena badanaa dumarka ayaa ku badanba dhanka ganacsiga inay haweenka ka qayb qaataan ganacsiga degmada noocyadiisa kala duwan waxaan u arkaa arrin fiican aada u wanaagsan oo aada usoo dhaweynayo dumarka inay wax qabsadaan waxaa la dhaha farxiin maxamed aan ku nohay magaalada dhobley gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada dhobley ku yaala wallaahi darofo jira awgeed waxaad ugu soo bateen magaalada inay ku soo bataan haweenka ganacsanaayo darofaha sitoo ka mid ah iska waxyaraan iyo maxaan ku dhaha habeen haweenkiioo lagu dayacay ama ilmo agooma haysto ama ilmihii waxba lagu siinaynin waxaa la kalafay inay haweenada kusoo bataan u badan haweenka wax ku kalafo inay maxaan ku dhahay suuqada soo galaan daroofo jira aawgeed daroofahaasoo ay ka mid yihiin horta wax la-aan way iska jirtaa wax yaraan way iska jirtaa dadka dhan way wada haysataa